halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
kulanti wacan dhegaystayaal waa galab sabti ah labaatanka bisha abril sannadka labada kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya saare ciidan nuur iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida gabadh laga xaday ilmo yar oo ay markaasi ku umushay cusbitaal ku yaalla magaalada muqdisho dhacdadaasi oo dhif iyo naadir ku ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaanu warbixin idinka haynaa waa markii ugu horeysay oo dhacdadan maxaan ku dhahay shaakinta joogaan dhacdo noocan ay ku dhacdo isla xalaynin oo maxaan ku dhaha waxaan iskugu yeernay securityga madaxda securityga anaga waa iswacanay boobihii yaa la baaray oo laga baaray maaragtay in isbitaalka weli ay ku dhex jirto waxna waan ka waynay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeo oo naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad maanta kala dhagaysan jirteen ee hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dalka masar waxaa sabtidan maanta looga dareeray aftida loo qaadayo wax kabedel lagu samaynayo dastuurka dalkaasi oo lagu ansixinayo in madaxweyne cabdifataax al siisi uu xilka sii hayo ilaa sanadka labada kun iyo soddonka aftida dadweynaha ayaa kusoo beegantay toddobaad kadib markii ay baarlamaanka dalkaasi meel mariyeen wax kabeddelka lagu sameeyey dastuurka dadka qurbo joogta ah ee reer masar waxay codaynta sii bilaabeen jimcihii shalay iyagoo adeegsanaya hab onlinea haddii wax ka beddelka dastuurka la ansixiyo waxaa sidoo kale la xoojinaya awoodda madaxweynaha iyo militariga iyo sidoo kale muddada xilka madaxweynaha oo afarta sannadood laga dhigayo lix sannadood waxaana madaxweyne siisi uu isku taagayaa ilaa doorashooyinka labada kun iyo afar iyo labaatanka si uu xilka u sii hayn karo ilaa labada kun iyo soddonka dadka taageersan wax kabeddelka dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha la kordhinayo ayaa sheegaya inay gudanayaan waajibaadad qaran halka ay dad badan oo kasoo horjeedaana ku doodayaan inay tahay caburin iyo nidaam kale talisnimo oo hor leh
koox la socota arrimaha syriya ayaa sheegtay in maleeshiyada dowladda islaamiga ah ee is ay dileen ugu yaraan shan iyo soddon qof muddo laba maalmood gudahooda kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka britain oo isha ku haysa arrimaha xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa sheegtay in afar ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda syriya ay ka mid ahaayeen dadka dhintay kooxdan waxay intaasi ku dartay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ay maleeshiyada daacish qaadaan tan iyo markii ciidamada uu maraykanku taageero ay ku dhawaaqeen bishii lasoo dhaafay in dowladdii khilaafada islaamiga ee syriya ay burburtay iyadoo lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga adkaaday ayaa haddana dagaalyahanadeeda waxay weli sii wadaan dagaallo ay ka soo abaabulayaan gabaadyo ay ku leeyihiin buuraha iyo dhulka saxaraha ah ee fogfog ee labadaba syriya iyo ciraaq qarax xooggan iyo dhawaq rasaasta kala duwan ayaa sabtidan maanta laga maqlayay magaalada kabuul ee caasimadda dalka afghanistan ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay iyo cidda mas-uulka ka ah weeraradaasi nasraad raxiimi oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay meel u dhow wasaaradda isgaadhsiinta oo ku taalla bartamaha magaalada kabuul qaraxan iyo rasaasta magaalada laga maqlayo ayaa ku soo beegmay toddobaad un kadib markii ay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey saraakiisha dowladda afghanistan iyo maleeshiyada taalibaan
saraakiisha dalka ruushka ayaa beeniyey in xukuumadda moscow ay isku dayday inay faragelin ku samayso doorashadii maraykanka ee sannadkii labada kun lix iyo tobankii iyagoo ku tilmaamay dhowrka boqol ee bog ee warbixintii dembi baarihii gaarka ahaa ee arrimahan loo xilsaaray robert muller mid aan caddeymo lahayn afhayeen u hadlayay madaxweynaha ruushka oo la yidhaahdo dimitri beskof ayaa u sheegay wariyaasha jimcihii shalay in ruushka ilaa iyo bilowgii baaritaanka muller ee labada sano qaatay ay ku celcelinayeen in wax kasta oo ay baarayaashu sameeyaan aysan caddeymo u heli doonin in ruushku uu doorashada maraykanka farageliyey dalkan maraykanka hay-adaha sirdoonka ayaa isku raacsan in faragelintaasi ay jirtay waxaa kaloo lagu xusay faahfaahinta ku qorayd warbixintii muller ee la sii daayey wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa iyana sii daysay war qoraalah oo ay ku sheegtay in warbixinta muller ay xaqiijinayso in ruushka uusan si cad faragelin ugu samayn doorashadii maraykanka
galab wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku horeyna magaalada muqdisho waxaa shalayta ka dhacday dhacdo maqalkeedu uu dhif iyo naadir ku yahay soomaaliya oo ahayd kadib markii hooyo ku umushay cusbitaalka soos ee magaalada muqdisho la sheegay in ilmaheedii yaraa laga xaday iyadoo loo tuhunsan yahay inay qaadatay haweenay iska dhigtay inay ka mid tahay bukaanada jooga cusbitaalkaasi wiilkaasi yarar oo cusbitaalka ku dhashay xiliyadaasi uun wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa dhacdadan wuxuu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka soos doctor maxamed dhaqane
waxaa dhacday shalay salaada casar kadib in maaragtay isbitaalka salaada casar markii laga soo baxay aan soo aaday oo shaqo aan ku haystay xilliga salaada maqribka ayaan joogay salaadii maqrib markaan sidaa ugu soo baxnay ayaa waxaan arkay maaragtay miscol oo horjoogayaasha qaybta habeenka ku jira mid kamida way soo wacay then dib ayaan u wacay marka goobtiina waan tegay marka gabadhi meesha joogta waxay ii sheegtay bukaan lasoo jiifiyey lasoo jiifiyey oo meesha shalay ku dhashay ilaa afar saac meelahaas maalinimo ku dhashay oo canug loo looxayayadii iyo canugeediiyo maaragtay labadaba caafimaad qaba la seexiyey qaybta antenatal wordka la jiifiyey oo kadib maqribkii marka la joogo marka lagala baxsaday canug markaan meesha markaan warsaday dadkii meesha aan ugu tagay waxaa noo soo baxday in maaragtay gabar kamid ahayd dadkii la joogay bukaankaas oo la haysay oo maaragtay la keergaraynaysay oo iyadana iskaga dhigtay inay tahay taalla joog ayaa maaragtay canugii la baxsatay oo maaragtay la waayay waan gartay marka gabadha ma la yaqaanay maya maa qof la yaqaana ma laha qof la yaqaana maaha sababto ayagana ma yaqaanin annagana ma garanayn ayaga waxay iskaga dhigtay qof bukaan la jooga oo agtooda maaragtay la jooga bukaan kale ilaa maalintii oo dhan xilliga canuga uu dhashay iyo waktiga canuga la waayin doono intaas oo dhan ay la joogtay oo ilmaha la haysay marka qof aan qof qof aan la aqoon oo bukaanada la socon isbitaalkuna uusan aqoon sideed ugu ogolaateen inuu qeybaha caruurta jiifaan ay tagaan uu la joogo oo meesha kamid ahaado sidee ku suura gashay isbitaalka horta waa isbitaal public oo maaragtay meel temporary oo hadda ku shaqeeyaa dhismihiisii rasmiga ahaa waa la burburiyo dhismo cusub aa ku socdo marka meel temporary oo albaabadeeda aan maaragtay wanaagsaneen oon xadidneen ayaan maaragtay ku shaqaynaa marka bukaanadana dad maaragtay loo ogol yahay oo inay bukaanada la joogaan ayaa jiro oo maaragtay qaybta la jooga marka qofkan waa xilli booqashay timid sidaas ayay u dhex gashay dadkii bukaan la jooga wax raad ah ama faham la fahmi karo qoftan la tuhmaya ma jirtaa makuu sheegeen ehelku ama howlwadeennadaada may may wax tuhme haba yaraatee ma jiro waxani ma wax idinku cusubba mase waa wax dhaca doctor adoo mahadsan maya may waa markii ugu horeysay oo dhacdadan maxaan ku dhahay sheeg inta an jooga aan dhacdo noocan aynu ku dhacdo waan gartay maxaa hadda tilaabo la qaaday tilaabada isla xalaynimo maxaan ku dhaha waxaan iskugu yeernay securityga madaxda securityga annaga waa iswacanay goobihii yaa la baaray oo laga baaray maaragtay in isbitaalka weli ay ku dhex jirto waxna waan ka waynay kadib waxaan wacnay taliyaha saldhigga booliiska hiriwaa uuna noo sheegay maaragtay in uusan imaan karin xilligaas oo maanta saakay subaxii noo imaan doono saakina waa noo yimid dadkii wixii la wareysan karana waa la waday oo saldhiga booliiska la aadiyey maaragtay baaritaan iyo wax kala gabadhan waxaa laga sheegay inay inay ahay da-di koobaad oo dhasho oo maaragtay aha qof ubay ahayd waa canugii koobaad marka si caadiyayna u dhashay alxamdulilah qof hadda la qalayna ma ahayn qof miir daboolsamayna ma ahayn marka xaaladeeda inkastoo dee qof uu maaragtay fool iyo xanuun noocaasa qabo aad garan karto haddana maaragtay isheeg canuga sidaas unbaa adiga kabi loogu tahay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka soos ee magaalada muqdisho doctor maxamed dhaqane waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuuna u waramayey
wanaagsan heertana dhegeysanaysaa weli waxaad la socotaan v o a washington xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi oo lagu sheegay in xukuumadda pyongyang ay doonaynin in ay bambeeyo la shaqayso haddiiba ay dhacdayna sii wadaan wadaxaajoodyada ay kula jiraan maraykanka mike bombeyo waxa uu sheegay inuu isagu weli maraykanka uga mas-uul yahay kooxda wadaxaajoodyada kuuriyada waqooyi hadaladan la isweydaaranayo ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shir madaxeed la yeelanayo dhigiisa kuuriyada waqooyi kim jong un wariyaha v o eda arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta sydney sin ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee magaalada washington waxaana soo koobaya maxamed colaad xasan oo haatan stuudiyaha igu helaya wadaxaajoodyada dhinaca nukleerka ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hakad ku jiray tan iyo bishii februari markii shir madaxeed ay vietnam ku yeesheen madaxweyne trump iyo kim jong un uu ku dhammaaday natiijo la'aan wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa kuuriyada waqooyi ayaa ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee pyongyang hadal uu ku yidhi waxaan aad ugu riyaaqi lahayn haddii ninka maraykanka u matalaya wadaxaajoodyada uusan ahaan lahayn bambeyo laakiin uu ahaan lahaa qof kale oo aad uga taxadar badan ugana bisil dhinaca xiriirka diblomaasiyadda kadib markii uu kulan la yeeshay dhiggiisa dalka jabaan oo uu ku qaabilay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee washington ayuu master bambeyo waxa uu meesha ka saaray hadalkan laga soo xigtay sarkaalka kuuriyada waqooyi wax isbedelay ma jiraan waxaannu sii wadaynaa inaannu wada shaqayno oo aan wadaxaajoodka sii wadno welina mas-uuliyadda kooxda wadaxaajoodka maraykanka anigaa haya laakiin guud ahaan waxaa kooxda iyo dadaalkeedaba kor ka maamulaya madaxweyne trump laakiin kooxdeeda ayaa fulinaysa iyadoo uu jiro ismariwaa diblomaasiyadeed ayaa madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun janyi waxa uu riixayaa dadaal uu ku doonayo qabsoomidda shir madaxeed kale oo ay yeeshaan madaxda labada kuuriya dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa qaba in maraykanku uu soo dhoweynayo dadaalka kuuriyada koonfureed dennis willer waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda george town ee magaalada washington willer waxa uu yidhi waxay ila tahay in la joogo wakhti xaqiiqdii maamulka trump uu si weyn u doonayo in madaxweyne muun uu door ciyaaro waayo tan iyo shir madaxeedkii trump iyo kim ee hanoy dalka vietnam kuuriyada waqooyi waxay abaabada ka xirteen qadadkii xiriirka maraykanka kuwaasoo aan hadda shaqaynayn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa lagu wadaa inuu kulan madaxeed la yeesho dhiggiisa ruushka valadimir putin markii ugu horreysay toddobaadka soo socda kim aabihii kim jongkii labaad ayaa booqday ruushka laba jeer isagoo la kulmay putin sannadkii labada kun iyo labadii mahadsaned maxamed colaad xasan oo noo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda sydney sein ay soo diyaarisay
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa idinla socodsiinaya saare ciidan nuuri anigoo maxamed colaad xasana haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii toddobaad walba xiliyadan oo kale dhegeysan jirteen ee dhacdooyinka toddobaadka sahara ayaa inoo haysa
dhegeystayaal kula soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo aanu ku soo qaadanno qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii toddobaadkan ay baahisay laanta af soomaaliga ee v o a maalinta khamiistiya toddobaadkan imika dhammaaday ayay saddex boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka qalinjabiyeen dugsiga tababarka ciidamada ee ay dowladda turkigu ka dhistay magaalada muqdisho askarta tababarka dhammaysatay ayaa ah qaybtii ugu horreysay ee ciidamada turkigu u tababaraya soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo halkaasi ka hadlay waxaan dowladda turkiga uga mahad celinaynaa sida hagarla'aanta ah ay u garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan dowladda turkiga heshiis kula galnay in lasoo dhammaystiro tababarka shan kun oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dibudhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta turkiga ku maqan iyo kuwa tababar ku jira oo ah ku dhowaad kun iyo soddon iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo laba sano gudahooda waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska afrika
gelinkii dambe ee arbacadii ina dhaaftayna rag hubaysan oo afka soo duubtay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen guri ku yaalay xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku dileen shan qof oo isku qoysa oo uu ku jiro ilmo yaroo shan jira sababta qoyskaasi loo laayay ayaa la aaminsan yahay inay salka ku hayso aana qabiil oo la xidhiidha dad hore loogu dilay gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ka waraystay siciid macalin cabdi oo uu adeer u yahay ninka reerkiisa la weeraray niman oo afka u duuban yahaya waxa ay soo weerareen guriga adeerkeed sababta ma fahmi karno laakiin dadka inta badan waxay leeyihiin caano qabiil waay caanada hadda oo la soobeynayo ah waxay ka socotaa shabeellada hoose waan gartay dadka inta badan waxay saadaalin weyn in caanadaas ay tahay oo ninkan reerka uu ka dhashay qabiil ahaan loo beegsaday laakiin hadda dadka adeerka lasoo weeraray nin hadda oo qabiil iyo waxaas lug ku lahayn ku lahayn maahan waa dadka hadda asal muqdisho deganaa muxuu ka shaqaynayaa adeera qof nooceeyu ahaa adeer nin iska oday ahoo oo oo xaafadaas oday iska ahaa amaan wax hadda shaqo oo gooniya u qaban jirin tirada hadda dhimatay waa intee in leeg dhaawac waa intee in leeg se maxay kala yihiin tirada dhimatay shan qof waaye oo afar oo qofoo waaweyn iyo wiil yaroo oo oo shan jir ah dhaawacan waxaa waaye afar qof waaye oo halna dumar ay tahay maamadii guriga lahayd maxay kala yihiin markaa ma hal qoys bay isku yihiin mise waxa weeyaa dad qaraabo un ah qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimido oo oo qaraabo ah waaye eradii ninkii ka furay koodi dileen haye eradii ninkii ka fura markay dileen xaafadda gudaha waxaa laga dareemay in weerar lagu soo qaaday odaygii gurigii jooga waxaa wuxuu sameeyey in jiingada ay ahayd guriga gurigii waa dilaaciyay ilmihii meeshaa laga bixiyey waan gartay maamadii oo jikada maamada inti lasoo gaarin dadkii salaan u yimid oo wees qaadanaya loo tegay dadkiyaa la dilay maamadii loo gudba haddana maamadii oo jikada fadhisaa loo tegay meeshaa lagu dilay cunug yariisa oo maamada la joogan meeshaa lagu dilay waan gartay maamada marka dhaawaca noqoto maamada hadda isbitaal ay joogtaa cunug yariiskaa dhintay waan gartay cunugu imise jir buu ahaa shan jir waa shan jir waan gartay guriga intii intii gudaha guriga ku jirto dhanaa ah hal mar laisla baadsaday waxay hadda dhaawac noqdeen ilaaha badbaadiyo maan wax hadda oo nolol looga tegi rabo maba jirin dhaawacyadu hadda afar waaye maamada guriga ay kamid tahay isbitaal daarushifaana yaalaan qaarkoodna waa daran yihiin dowladdii ma la xidhiidheen baadhitaan ma la sameeyey cid ma loo hayaa dhacdada markay dhacday aday daqiiqada kadib meesha booliisa yimid baabuurkii raadkiisii waxaasay raaceen kadibna adi meedadkiiyo c i d wax uqaadisi waxaa shalay ilaa oo duugtiya laisla mashquulsanaa marka mas-uuliyiin dawladda ka tirsan reerkii oo dhibaatada ay ku dhacdo oo soo gaareen ilaa hadda waxaa loo haaya ma jirto laakiin anagaa jawaab idin keeneyna nalagitaas
magaalada gaalkacyana wararka ka imanaya ayaa sheegaya inay weli cadaalad raadinayaan qoyska caasho ilyaas oo ahayd gabarh yar oo labiyo toban jira oo bishii februari ee ina dhaaftay la sheegay in la kufsaday kadibna la dilay wariyaha v o wda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo saynab cabdiwahaab xareed waa hooyada dhashay caaisho ilyaas aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin taasi oo bishii labaad kufsi iyo dil loogu geystay gaalkacyo kadib markii maalin iyo habeen ay ehelkeeda weysanaayeen balse meel aan ka fogeyn gurigooda lasoo dhigay iyada oo meyd ah hooye saynab oo warbaahinta la hadashay iyada oo murugaysan ayaa sheegtay in xubno ka socda ciidanka booliska puntland ee baarista dembiyada ay hoygeeda ugu tageen islamarkaana ay weydiiyeen su-aalo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii gabadheeda anigu waxaan ahay caasho ilyaas aadan hooyadeed aniga gabadhaydii laba bilood bay aasan tahay markay cusbayd maryihii dhiigga lahaa wax walba waa la qaaday nimankaa bs dhahahaya annagu maxkamad baan sugaynay gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanayaa dowladda puntland iyo gaalkacyo markaan nidhi maxaa kugu dhacay oo xilligan baadhistu maxay tahay konton cishoy kasoo wareegatayn wuxuu yidhi kor baana laga soo amray cadaalad daraa noo muuqata inaa arintan nimanka gacanta ku haya ee gaalkacyo jooga inay noo gudbiyaan gabadha kiiskeeda baan codsanaynaa madaxweynaha puntland waxaan ka codsanaya gabadhayda caysho ahayd nimankii qashay sida loo qashay waa la ogyahay oo indhaha kala soo baxay oo madaxa dubaha kala dhacay iyo derbi waxay oola dhaceen ma aqaanee oo si walba u galay oo ilmaha saqiirka ah oo labiyo toban jirka ah kufsaday oo lixdan jirada yaasha ah iyo afartan jirada oo la arkayo sida maalintu caddahay u caddahay oo la wada ogyahay gaalkacyoo dhan ogtahay madaxwe cid walba ay ogtahay in kiiskaa wax la iga qabto hooyo dhiban baan ahay saasaan codsanaya anigu inkastoo kufsigii iyo dilkii loo geystay caaisho ilyaas uu ahaa mid dadka gaalkacyo ku beeray anfariir haddana mas-uuliyiinta maamulka puntland ee gobolka mudug ayaa xilligaa warbaahinta u sheegay in falka loo hayo dad lagu tuumayo in ay ku lug leeyihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in weriyaha iyagu uu sidoo kale la xidhiidhay guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xeerlaaliyaha gobolka mudug iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug balse dhammaantood ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arinta dilka iyo kufsiga caasho ilyaas dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saare cila nuur oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka inoo soo jeedinaysay haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale ibraahinoo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan ma soo qabtaa mise dhinacaagan u daya caasha dhammaalka ugu horreeya haddaan noo soo qabto waxuu noogu yimid ashraf xasan xuseen iyo caliyare oo loo yaqaano gacangeed mahad maysar iyo caaisha axmed nuur iyo amrita caddey iyo zamzamita umu ayman kabtan kariin uba xasan cabdi axmed maxamuud afana iyo zakariya ducaale abaayo sucaado siisi dhammaan waxay jecel yihiin asxaabta inay taaniyada halkan ka gaarsiiyaan axmed cusmaan wehliye fiyoore iyo firdowse aadan xasan faraxsan oo ku aqalgala bay yidhahdeen muqdisho ducaduna waa caashucuud arooskaa maxaa ugu ducaynaysaa caasha arooskaasi sidaan aroosyada kaleba ugu duceeyo waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigo midkii barakoobo ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanaana ibraahin waa ugu duceynaya arooskaasi dhambaalka ugu horeeya ee dhinacayga toddobaadkan aan ku bilaabayo ibraahimna waxa uu naga soo gaaray abti xuseen maxamed cabdi abti axmed maxamed cabdi abti jaamac maxamed cabdi adeer maxamed cabdi cali adeer ibraahim cabdi cali iyo adeer bare cabdi cali iyo adeer mukhtaar cabdi cali iyo adeer bashiir cabdi cali iyo adeer cabdulaahi cabdi cali iyo eedo baa la yidhi xaybo cabdi cali iyo daahira cabdi cali iyo tamaad cabdi cali waa eedooyin iyo abtiyaal iyo adeero iyo sidoo kale eedo damac cabdi cali waxay dhammaantood iyaga oo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan marwo firdowse maxamed cabdi iyo cabdiweli daahir maxamuud bishan aanu ku jirnay abril ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka arooskoodu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka ethoobiya waxay leeyihiin arooskiina waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad kheyr qaba lagu kala helo waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahino buur baa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa miyaad soo bixi kartaa haddii loo sheego dadka ilaahay farsamada u fududay ibraahim oo buurtaasi dhaqsaa laga soo gudbaya malaba buurihii hore farsamada loola ah waa tahay waa cumar dhuule cali iyo marin mursal
waa tahay buurba kugu gudban cododkii cumar duule iyo maryan mursal ciise ayaan intaasi kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib u jallaacaynaa dhambaalka dhinacayga aan hayo waxa uu naga soo gaaray wiilo ibraahim aadan cabdifataax daahir maxamuud iyo ismaaciil daahir maxamuud iyo wardo daahir maxamuud cabdirasaaq daahir maxamuud shaxshaxlowg ayuu ku magac dheer yahay iyo maka daahir maxamuud cabdiqani daahir maxamuud iyo cabdiraxmaan daahir maxamuud waa dhammaan ilmo daahir maxamuud waxaa kaloo ku jira qabuul muxyadiin binti muxyadiin hayatiin xasan aadan iyo caasho yacquub iyo cabdi yacquub iyo saciid yacquub iyo dhuubo macalin xuseen iyo asxaab kaloo fara badan aan la soo koobi karin waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan fardowsa maxamed cabdi iyo waxaa layidhi marwo fardowsa maxamed cabdi iyo mudane cabdiweli daahir maxamuud uu arooskoodu labaiyo tobankii bishan afraad ee abriil ee sanadka laba kun sagaaliyo tobanka uu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka etoobiya waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin caasho heestana noo soo qabo waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaya ibraahim oo inta guursatay ee aqal gashay inta carruurta u dhasheen inta ismehersatay ee arooskooda uu soo socday xalwada iyo buskudka laga daaqi doono waxaasoo dhan iyo cunkii iyo inta walle aroos maholyaro sooma ibraahim intaasoo dhan iyo inta barnaamijkan dhegaysanaysa malaha codkaagii waaye waayaha ku raaxaysanaysa ibraahino iyo heesaha dabacsan ee barnaamijkan aan ugu larayno waxaan usoo qabanayaa heesta alkudhageedu yahay adaa degaymaanka waxaa ku luuqaynaya fanaanka guuleed simba
duqaad ixtiraam leh danay isxilqaam leh ducaysannadaa leh dabeecade wanaagsan leh dadkana adiga hormooda hormooda adiga hormooda duqaad ixtiraam leh danay isxilqaam leh ducaysannadaa leh dabeecade wanaagsan leh dadkana dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada haraggaaga inaan ku degaayo xiskaan dafiraynin dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada haraggaaga inaan ku degaayo daryeelabgeesa dadaala midaynay damiir isfahmaaya ayaa istareesan dadkana iska doortay damiir isfahmaaya ayaa istareesan dadkana iska doortay ayaa istareesan dadkana iska doortay dareenka jacaylka ku duugan macanka sheegna daacadawe iyo dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye ka muuqda ka muuqda weye dareenka jacaylka ku duugan macanka sheegna daacadawe iyo dubka qarin waaye adaa degaymaanka wadnaha dacalkiisa darmaha kuu taala dibnaha qosolkooda waxay tahay dawow sababtaa ka dambaysa adaa degaymaanka wadnaha dacalkiisa darmaha kuu taala dibnaha qosolkooda waxay tahay dawow sababtaa ka dambaysa sababta waye sababtaa ka dambaysa daryeelabageesa dadaala midaynay damiir isfahmaaya ayaa istareesan dadkana iska doortay hoyhoy idaryeelabageesaay dadaala midayle damiir isfahmaaya
waa tahay adaa degay maanka uu ku luqaynayay guuleed simba ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hodan muuse xaaji diiriye iyo caraweelo muuse xaaji diiriye iyo mukhtaar cabdi xaaji diiriye iyo xaaskiisa ishwaaq aadan iyo cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye iyo xaaskiisa hodan aadan axmed iyo axmed muuse xaaji diiriye iyo dhammaanba reer xaaji diiriye waxayna hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan fu'aad cabdi xaaji diiriye iyo marwadiisa zahro faarax xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiinna ayay leeyihiin waxaan leenahay meherkaasi ha idin horseedo guur raaxo badan eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba anigana aaminayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa diraya baa layidhi dadka kale ahee waa aabe cabdulaahi daahir faarax aabe suldaan khaliif xaaji xasan iyo aabe cali xaaji xasan iyo aabe cumar xaaji xasan hooye shariifo maxamuud iyo hooye xabiibo cabdulaahi daahir iyo hooye faadimo cabdulaahi daahir iyo hooye sahro cabdulaahi daahir iyo hooyo maryan cabdulaahi daahir iyo hooye khadiijo sheekh aadan iyo abti maxamed cabdulaahi daahir iyo abti cabdilcasiis cabdulaahi daahir waa dhammaan ilmo cabdulaahi daahir waxay dhammaantoodii hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi lamaanaha iscalfaday waa kuwama waa cumar cabdinuur xasan deer iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi ee ikraam khaliif xaaji xasan oo arooskoodu ka dhacay degmada baled xaawa ee gobolka gedo maalintii jimcaha baa hadda waa jimcahee waa mid ka mid a jimcooyinkiina soo maray waxaay leeyihiin isku waara oo noqda ah kuwii rabbi uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin heesta kale in dhegaystayaasheenna u cayaarinna waa bilanay walaal waxaa ku luqaynayaa rabsha iyo
bilane walaal bimatihee moogtahay badweyn lama beegsadee bilane walaal bimatihee moogtahay badweyn lama beegsadee meeshi buslee baanuu libaax bahaluhu galaan kama beree meeshi buslee baanuu libaax bahaluhu galaan kama beree balqabso jacayl waa bogutaal beerkii wadnaa bala loo dhigaa banuna noqdee balqabso jacayl waa bogutaal beerkii wadnaa bala loo dhigaa banuna noqdee balqabso jacayl waa bogutaal beerkii wadnaa balan loo dhigaa balumanowdee balqabso jacayl waa bogutaal beerkii wadnaa haddaad baahantay guriyo boqoor iyo baaridoon barya lama hore haddaad baahantay guriyo boqoor iyo baaridoon barya lama hore
baahan tahay buur iyo boqool iyo baadidoon barya lama huro waa la hadlay oo la heesay ibraahin wax haray ma leh miya wax haray ma leh xigmad iyo hadal intii la dhihi lahaa oo dhan ayaa laisugu soo koobay haddaad baahan tahay buur iyo boqool iyo baadidoon barya lama huro hadalka intaasi ku dhayay sooma waa tahay axmed cawad rabsha iyo hibe maxamed ayaa heestaasi bilanay walaal wadajir ugu luuqaynayay dhinaca dhambaallada haddaan mar kale soo qabta ibraahin oo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadkan oo kala jooga baa layidhi dunida dacladeeda sida jarmalka finland talyaaniga sbain iyo meelo kale waxay tahnida roso farxadla u dirayaan baa layidhi cabdiraxmaan maxamed iyo marwadiisa faadumo cabdi raxmaan daahir orooskooda uu ka dhacay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud dadka dirayana waxaa ka mid ah axmed nuur gendhe xuseen iyo madiine bare maxamed iyo faadime axmed nuur gendhe iyo maxamed axmed nuur gendhe iyo aamino axmed nuur gendhe iyo nasro axmed nuur gendhe waa dhammaan ilmo axmed nuur gendhe bilad baa ku jira iyo anfac iyo sidoo kale cabdiraxiin iyo foos axmed nuur gendhe iyo xuseen axmed nuur gendhe iyo ugu dambeyntii shariif axmed nuur gendhe waxay ugu duceynayaan in arooskaasi ilaahay uu ka dhigo midkii lagu barakoobo wad kheyr qabana lagu kala helo wiil icaana gabar icaano aamiin dhambaalkanna wuxuu nooga yimid maxamed axmed aadan iyo mucaad maxamed aadan iyo maxamed jaamac maxamed iyo abaadir xuseen mire axmed nuur cabdirashiid maxamed cabdulqaadir ciise cabdi iyo cali cawad suldaan iyo maxamed cabdulaahi xawar iyo waxay yidhahdeen shaafici cali nugaal iyo naciimo yaasiin liibaan iyo nasre aadan ciise fatxi yaasiin liibaan iyo firdows jibriil maxamed iyo safiya siciid nuur waxaay kala joogaan boosaaso badhan kampala kualalambuur waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan doktor muscab maxamed aadan iyo sacda sheekh xuseen cusmaan oo siddeeddii bishan ku aqalgalay boosaaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xagginna waxaan leenahay arooskeenna aamiin bashabshi iyo barwaaqo iyo owlaad qarqabta ayaan eebeda kaga barinaa anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkanna ibraahim waxaa ugu horeysa ayeye macaan ayeye batuulo aadan maxamed baa la yidhi haddii ayeye la yidhaana waxaan leeyahay hooyo macaan waa la isku haystaa waa tahay batuulo aadan maxamed iyo sidoo kale hooyo wiile ibraahim aadan iyo hooyo maryan luul ibraahim aadan iyo hooyo xaawo dhoof ibraahim aadan waa dhammaan ilma ibraahim aadan dhexdaa baan uga jiraa waa halkan kaga jira malaha iyo sidoo kale cabdulqaadir cali imaan nuune waa laga buuxaa dhambaalkan maasha allah iyo saaxiibo kaloo badan iyo ehel iyo qaraabo ayaa dhambaalkan ku jira ibrahim laakiin mar haddii magacayga meesha uu soo gala kaagan waa inaan ku daraa soo ma ibraahim xasan daandulen uu ku jiraa dhammaan dadkan oo ay ugu horeyso hooyo batuulo waxay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan fardowse maxamed cabdi iyo cabdiweli daahir maxamuud oo arooskoodu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka ethoobiya labaiyo tobankii bishan abril sanadka laba kun sagaaliyo toban waxaay ugu duceynayaan oo aan ugu duceynaynaa in ilaahay u ka dhiga arooskaasi midkii barakooba ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caash wuxuu naga soo gaaray sadaam qaasim maxamed aadan yuusuf xareedo cali faarax iyo farxiyo maxamed shidaad iyo fartuun maxamed iyo axmed maxamed xasan ismaaciil maxamed xasan iyo nuur cumar barkhadle iyo hooyo seynab cali ashkir iyo cabdimaalig nuur cumar barkhadle iyo uursha ilka case iyo maryam nuur cumar barkhadle iyo ayaale nuur cumar barkhadle idil maxamuud aadan iyo dhammaan asxaabta oo kala jooga bay yidhaahdeen soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan xuseen maxamed shidaad iyo zahre cabdulaahi axmed nuur oo ku aqalgalay beled xaawo waxaa kaloo ay taaniyad u darayaan bay yidhaahdeen maxamed nuur cumar barkadle sanwani iyo waxay yidhahdeen falis maxamuud aadan oo iyaguna ku aqalgalay beled xaawo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskaasi waxaan leenahay allah ka dhigo kii owlaad qeyr qabta eebe ou idinkala siiyo oo aad ku liibaantaan nolol raaxo badan oo idin horseedo anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu dambeyn ibraahimna waxa uu naga soo gaaray hooyo carabo wehliye abenuur shire iyo barow iyo eedanasteexo shire iyo barow iyo adeere cabdi shire iyo barow iyo zamsam nuur shire dahbo nuur shire fahad nuur shire cabdiraxmaan nuur shire iyo nasro nuur shire iyo cismaan nuur shire saadaq nuur shire iyo maa'ida nuur shire iyo aabo axmed cali kulmiye iyo hooyo xabiibo maxamed indhoy iyo hinde axmed cali iyo hidaayo axmed cali iyo nimco axmed cali ugu dambeyntii zamsam axmed cali iyo caruurteeda iyo sidoo kale baa la yidhi weriye haaruun axmed cabdi iyo waxaa la yidhi xaajiyadiisa waa tahay iyo sahre bashiir maxamed iyo abaya nimce maxamed iidle warqadda markaan soo xidhayba gadaal ka furfurat ibraahina waa tahay laakiin hal qof aa u dambeeyaan ku daro waa xabiib axmed cali dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan gudaha dalka iyo dibadda waxaanay tahniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi ee isdoortay oo kale ah kiin nuur shire iyo cabdirashiid cali axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaanay alla uga baryayaan in uu ka dhigo kuwii isku waara aqalgalkoodana ku gaara farxad iyo baraare wiil iyo caana gabar iyo caanana arooskooda ku kala hela aamiin heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaashana caasho u ciyaarayno waa anbabaxaye socodka amba baxaye socodka waa hees aad u macaan ibraahino laakiin gadaala masii wadi karo maa leedahay ma sii wadi karo fanaankaan u daynaya isagaa iskale aamine cabdulaahina hala qaado iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aan lidmo toddobaadka dambe waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo sida mayay arooryaan ama ilabiyalaaho onkudiyo ilaa maray adigoo anniman sowduga fooraa kulli adiga inaad tahay ogaada kamaan garan adigoo anniman urta caafimaadka leh kulli adiga inaad tahay sowurgoonki maan garan sida ubax gudoogsaday ama kaynu baaldoon afka saarin oolu adigoo anniman urta caafimaadka leh kulli adiga inaad tahay sowudgoonki maan garan moogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray moogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray ambabaxaye socodka inaneeba igu qadin ambabaxaye socodka inaneeba igu qadin adiguna dhiyaamin axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn ambabaxaye socodka inaneeba igu qadin ambabaxaye socodka inaneeba igu qadin adiguna dhihaamin axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn
Yeah.
la dhahaa miin waa hagaag heestaasi waxaa wada jiru qaadeeyey axmed cali cigaal iyo aamine cabdilaahi xirsi waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo guud ahaanba idaacaddeenii galabnimo waxa aad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan idinla socotiinayay maxamed colaad xasan iyo sahre ciidla nuur intaaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Yeah, yeah, yeah.